barnaamijka martida mikrofoonka waxaa toddobaadkan aannu uga hadli doonnaa muranka dhinaca badda ah ee u dhexeeya soomaaliya iyo kenya sidaaad la socotaanba maxkamadda cadaaladda ee heeg ee dalka nederlan ayaa lagu soo gebagebeeyey dooddii muranka badda ee soomaaliya iyo kenya waxaana laga warsugayaa go'aanka maxkamadda kadib markii soomaaliya ay ku adkaysatay in maxkamaddu ay arrintaasi xal ka gaadho halka kenyana ay ku doodayso in arrintaas ay labada dal wada hadallo ku xallin karaan haddaba barnaamijka waxaa marti ku ah danjire cali saciid faqi oo ah danjiraha soomaaliya ee midowda yurub islamarkaana toddobadii maalmood ee lasoo dhaafay goobjoog u ahaa dacwadda ka socotay maxkamadda xeeg ku soo dhowow barnaamijka danjire ridwan waad mahadsan tahay waxyaabaha ugu muhiimsanaa waxaa kamid ah in maaragtay annaga aan maanta kama dambeystii maalinta labaada ahayd waxyaabaha noogu muhiimsanaa waxay tahay inaan maxkamadda aan aan sharciyan aan tusno inay xaq u leedahay inay keeskan soomaaliya iyo iyo iyo kenya ay dhex gasho marka waxyaabaha ay ku candacoodeen oo shalito maalintii arbacada leeyaradeenna waxay mka keeneen maaragtay fikrado ka duwan fasiraad ka duwan waxyaabaha ay kenya meesha la timid marka waxaan u malaynayaa inaan mataqaanaa shacab guud ahaan waxaan aragnay waxay ahaayeen maaragtino runtii difaac aada u qiimo badan waxaana rajaynaynaa in arrintaas meel fiican ay kasoo dhalaasho maxaad isku difaacdeen marka kenya waxaan la soconnaa in waxyaabaha ay ku doodayso ay ka mid tahay in weli wadahadallo burburay oo labada dal oo la taaban kara aanay jirin wallahi waxa waaye maaragtay kenya runtaa waaye waxaasay ku candacoonaysaa laakiinse maaragtay looyaradeen waxay tuseen in maaragtay waxyaaba ay kenya ku candacoonaysay fasiraad ahaan aysan sax ahayn sidaa darteed maarkino ay soomaaliya dadaal kastoo ay muujisay inay kenya maaragtay ay la hadasho laakiinse kenya dhinaceeda ayaa wax ka socon waaye sidaas darteed soomaaliya wax kaloo u furnaa ma jirin aan maxkamad ahayn waaya marka hadda waxaad sugaysaan waa go-aanka maxkamadda hadduu ilaah yidhahdo muxuu marka noqon karaa go-aanka maxkamadda ma inaad wada hadashaan mise in la guda galo dacwadda idiin dhexaysa idinka iyo kenya wallahi annaga waxaan hubnaa in looyaradeeni iyo maaragtay ay kees adag ay muujiyeen in arrintan ay meel kale lagu xallin karin aan maxkamadda ahayn sidaas darteed waxaan rajaynaynaa maxkamadda inay tiraahdo maaragtay annaga ayaa galaynaa maarata imisay qaadanaysaa in in go-aanka noocan oo kale a maxkamaddu ay soo bandhigto waxaa lagu qiyaasayaa muddo saddex ilaa lix bilood maaragta waayahay marka aan dib ugu noqonno arrinta ugu dhibka badan ee baryahan sida weyn loo hadlayo waxaa weeyaan heshiiskii labadii kun iyo sagaalkii ay labada dal wada saxiixdeen heshiiskaas idinkana sibaad u fasiraysaan kenyana sibay u fasiraysaa bal nuxurka heshiiskaas haddaad eegto ma la dhihi karaa soomaaliya sidii loo baahnaa ma aanay heshiiskaas uga fiirsan erayada ku qoran sidii loogu talagalay ma aanay uga baaraan degin mararka qaarkoodna sharciyaqaano idinku filan oo markii hore arrintan idinkala teliyay ma jirin horta taa aniga kama warqabo waayo aniga markaa ma joogin laakiinse sida maaragtay dadkao dhan ka warqabo memorandum of understandingan maaragtay soomaaliya iyo kenya ujeedadii markii hore laga lahaa wuxuu ahaa in maaragtay labada qolo ay wada ay wax la yidhaahdo maarkino no objection inaysan iska hor imaadin in araajidooda ay ay ay u gudsadaan maaragtay maxay dhahaan unclos qolada la dhaho united nation of maaragtay convention of law of the sea si maaragtay continental shelfkooda oo maaragtay ay ay xudu limited delineation loogu sameeyo marka laakiinse waxa waaye hadda waad ka warqabtaa waxyaabo badan ayaa la fasiraad hadba si un baa loo rogaayaa marka kenya waxay ku candacoonaysaa in maaragtay keeskaas arrintaa iyada ah maaragtay memorandum of understandingaas uu yahay mid oo sharciyan uu taagan yahay waayo waxaa ku qoran in maaragtay haddii la saxiixo meesha ay sharci tahay waxay kaloo ku candacoonaysaa in maaragtay qodob kale ay leedahay annaga xuduudaha lagama wada hadli karo iyadoon maaragtay aan aan qoladii la yidhaahdo c l c c l c s ka aan reviewgooda iyo recommendationkooda keenin marka buuqa weyn intaa ayaa intaas ayuu ku koobnaa maaragtay beri maalintii arbacadii maantana looyaradeen waxay muujiyeen in maaragtay si ka duwan ayay arrintii u fasireen maaragtay iyagoon diidaneen in maaragtay memorandum of understanding uu yahay mid oo sharci sharciyan sharciyada sharciyadeeda ma waxba ma ka dhihin laakiin waxay maaragtay tuseen in maaragtay soomaaliya xaq u leedahay inay dacwoon karto oo maxkamadna imaan karto sida hadalkaaga ka muuqata kenya dabcan ujeedday ka lahayd heshiiskaas ay soomaaliya la saxiixatay erayada iyo siyaabaha kala duwan ay ay u doodaysana waxaad moodaa inay u aragto in ugu dambayn ay guule ka keeni karta arrintaas idinka dhinaciinna maxaa ku doodaysaan heshiiskan inuusan ahayn heshiis rasmi ah oo uu yahay mid maaragtay isafgarada in baarlamaanka soomaaliya ay ka hor yimaadeen arrimahaas ma ka hadasheen maya firi arrimaha lagama hadlin waayo maaragtay mar haddii uu m o u-ga uu uu saxiixiisa oo uu sharciyeynayo taa lagama hadlin laga had lagama hadlin laakiin waxaad ogaataa in maaragtay horta waxaan rabaa inaan ogaa ku sheego in m o u-gan aniga hadda sharci yaqaanna ma ihi siyaasina ma ihi m o u-gan si si kasta ayaa loo fasiri karaa laakiin taariikhda ayaa sheegi doontaa hadduu sax ahay hadduu qalad ahaa inkastoo ay ay kenya ay ku adkaysanayso wax walba oo maaragtay soomaaliya wadahadal iyo maaragtay ama ama maaragtay ka wadahadalka xuduudada ay ku xiran tahay kulli ay ku kooban yihiin ku xiran yihiin maaragtino memorandum of understandingkaas maaragtay ay ku xiran tahay marka runtii runtii waxay ku xiran tahay hadba maaragtay looyarada siday u fasiraan in laakiinse waxaad moodaa in ay runtii ay ay haddii nimanka ay la yimaadeen looyarada ay la yimaadeen looyara runtii aanan saas u liidanin ma ahayn laakiin keeskooda si kasta haya ha ahaadee inkastoo uu daciif ahaa haddana waxaad moodaa inay is meelahaas ku wareegsanaayeen maarag meelahaas ay ku wareegteen arrinta dad badan ka qarsoon ayaa ah soomaaliya mudday burbur ku jirtay institutionskeeda ama hay-adaheeda dowladeed waxaa loo arkaa weli inay aad iyo aad u liitaan taasna waxaa sabab xataa u ah heshiiskii labada kun iyo sagaalka ka sokow intaasoo jeer ayaa wasiiradii arrimaha dibadda ee soomaaliya ay haddana mar kale kenya ku noqdeen oo ay aqbaleen in la sameeyo guddi labada dal ka shaqeeya arrimahan badda iyo xallintooda marka kenya wadahadalladan ujeeddaday ka leedahay ma la dhihi karaa waxay la socotaa tabardarrada haysa madaxda soomaalida iyo institutionska ama hay-adaha dowladeed ee burbursan marka waxay doonaysaa in siyaasad iyo laablaab kale ay kula wareegto badda soomaaliya runtii maaragtay horta arrintaa iyada ah in ay kenya ujeedo ka laheyd ayna rabto in beenbeen badda ay ula wareegto kenya ma qarsan waayo waxay ku candacoonaysaa annaga maxkamaddan inaan imaano maaha waa inaan wada hadalnaa waa inaan wada hadalnaa waa inaan wada hadalnaa inta la wada hadlaayona waxay noqon kartaa toban toban iyo shan sano labaatan sano marka intaana waxay dam waxay damacsan tahay in dhulkii maaragtay dhulkii laisku haysta baddii qeybtii laisku haysta inay iyada ay shirkadaha qandaraasyo siiso meeshaas baaritaan batrool iyo waxaasay ka bilaabaan marka idinkana dabcan awood markaa uma lihidinaan filayaa labaatanka sane ee soo socota inaad baddiina ilaashataan may soomaaliya firi waxaan u malaynayaa soomaaliya way socotaa soomaaliya maaragtay hadda two thousand nineki ilaa iyo hadeertan soomaaliya waxweyn baa iska bedelay waxaan rabna waxaan hubaa maaragtay arrintan badda ah darteed soomaaliya inay isku soo dhawaatay waxaan rajaynaynaa in goordhow maaragtay dawladda iyo siyaasiyiinta soomaaliyeed ay ay garan doonaan inay waajib tahay in maaragtay la dhiso ciidanka badda oo ilaalin kara xeebta soomaaliya meel kastoo joogto aanan ogolaan karin maaragtay soomaaliya aysan ogolaan karin in dhul soomaaliya oo maarkino hal mitir leeg in dad ay naga qaataan taa ma yeelayno maaragtay dabcan labadii kun iyo shantii ayaa la sheegaa in kenya ay ay samaysay xariijintaas ama xuduudkaas ay la wadaagto soomaaliya dhinaca badda oo markii hore sagaashan digrii toosnaa laakiin hadda afartan iyo shan digrii ayaa la leeyahay dhinaca soomaaliya u soo weecisay doodanna mudday qaadanaysaa natiijadeeda mudday qaadan kartaa kalsooni intee la eg ayaad ku qabtaa in soomaaliya oo xaaladdeeda hadda aan ka warhayno inta dacwadda ay socoto ay ilaashan karto dhulkaas la leeyahay khayraad baa ku jira oo kenya ay damacsan tahay inay ka faa'iidaysato wallahi horta soomaaliya ka shacab ahaan ka dawlad ahaan inay ku xiran tahay maaragtay inay garato dhul barwaaqo leh inay degan yihiin dhul runtii oo ummadda soomaaliyeed abaarta ka saari karo oo maaragtay ka dhigi karo wadamada runtii dhaqaalaha badan ee adduunyada ku nool taa waxay ku xiran tahay siyaasadda iyo caqliga aan la nimaadno waxaana rajaynayaa runtii markaan arkay sida soomaalida meel kastoo joogto arrintan ay uga welwelsan tahay ee u taageersan tahay in dawladdii ay meeshii maxkamadii aan nimid aan maarkino aan daafacayna dhulkaas sidaas darteed waxaan u malaynayaa in weji wax weyn ay ka bedeli doonto siyaasadda guud iyo fikirka guud ee soomaalinimada marka waxaan qabaa in runtii deg deg loogu baahayaa in soomaaliya ay muranka siyaasadeed ee dhex taagan ay xalliyaan si ay badaheeni dhulkeenaan u daafacan leen arrinta kale ee ee dad badani ay ay ka fakerayaan waxaa ka mid a kenya arrintan in dacwad iyo maxkamad ay gaadho dabcan sidaan ka war haynaba aada uma jecla waxaana inta badan ay ka hadlaysaa arrimaha siyaasadda labada dal amniga ay gacanta ka geysato ujeeddada ay ka leedahay arrintan maxay tahay kula tahay fiiri waxaa kenya waxeedu way caddaysatay waxay rabtaa in la wada hadlo lawada hadalkaasna waxay ku xiraysaa waxay leedahay annagii waxaan ku wada saxiixinay annagii soomaaliya in borderka waxyaabaha laisku haysto maritime borderka laisku haysto in laga wada hadlo markii qolada la yidhaahdo oo u n ka oo c l c c l c s reviewga markii la helo marstaana waxaa dhici kartaa in toban toban iyo shan sano ay qaadato kadib markaas ay bilaabaan soomaalida ay bilaabaan inay maaragtay laga wada hadlo maarkino meelaha laisku haysto marka taa waxaa wakti dheersi waay wakti dheeraysi waay wakti dheeraysigaasna waa wakti waxyaaba ay soomaalida ay diidan tahay aysan qaadan karin maaragta marka kenya way way ujeedada meesha ay u timid maxkamadda ay u timid ay markii hore ay u hor istaagtay in maaragtay dacwadii soomaaliya oo haddana ay la timid ay leedahay annaga maxkamadan xaq uma laha inay arrintaa qaado taa oo dhan waxaa loo dal leeyahay in arrintan badda ah lasii dheeraysto iyadoo kenya runtii ay ku candacootay ilaa iyo sagaa kun iyo sagaal boqol sagaal iyo toddobaatankii ayaan meeshaas joognay soddon sano ka hor intay jirteen taa waxay ku tusaysaa in maaragtay ay runtii ay damacsan tahay in dhulka ay badda barwaaqada leh ay tartiib tartiib soomaaliya ay ugala wareegto waayahay marka ujeeddadii ay lahayd kenya way gaadha ma la dhihi karaa haddii arrintan ay jiitanto iyadana ay ka faa'iidaysato dhulkaas hadda muranka uu ka taagan yahay oo soomaaliya aysan awood u lahayn inay ilaashato aniga muu malaynayo kenya inay awooddeeda gaartay waayo waxaa waa tii laga hor yimid dawladda soomaaliya ay go-aan ku gaartay arrintaa maxkamad inay keentay wadahadalkii labada dawladood oo u bilaawday oo meel u socon waayo darteed marka muu malaynayo kenya meesheeda inay gaari doonto annagana ka soomaali ahaan ma aha inaan yeelno hal mitir oo dhulkeeni in la qaato maaragta absolutely inaan yeelno maaha waayahay aad iyo aad baa umahadsan tahay danjire adaa mudan kaabo intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gebagabeynayaa barnaamijkii martida mikrofoonka waxaana toddobaadkan igala qayb galay ambasadar cali saciid faqi danjiraha soomaaliya ee midooda yurub oo aan ka waraysanayay muranka u dhexeeya dalalka soomaaliya iyo kenya ee la xidhiira badda inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji oo idinle sidaa iyo nabadgelyo